asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan saaxiibaal kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalsan qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada dalka oo shaaciyay inay gebi ahaanba joojiyeen wadashaqeyntii wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya qaar ka mid a waardiyaashii guddoomiyihii hore ee degmada wajir oo xalo isku dilay guriga uu ka degan yahay guddoomiyaha magaalada muqdisho madaxweynaha ciidanka xoogga dalka oo kormeeray ciidamada kumaandooska xoogga ee gobolada hiiraan iyo galgaduud oo dagaal kula jira al-shabaab nabadoon maxamed xasan xaad ayaa sheegay inuu dhumusho markaa dhuumusho uu ku jiray muddo afar bilooda kadib markii lagu xukumay dil toogasho boqolaal qoys oo kasoo barkacay abaaraha ku dhuftay gobolka shabeellaha dhexe oo gaaray degmada mahadaay ee gobolkaas iyo hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo culimmada iyo ganacsada kala hashay gurmashada dadka ay abaaruhu saameeyeen
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa habeennimo talaadaha taariikhdan waxay ku beegan tahay soddonka bisha saddeedaad ee agost laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii oo fisan wasiiradda maaliyadda dowlad goboleedyada dalka oo kulan fogaan araga yeesha ayaa shaaciyay inay gebi ahaanba joojiyeen wada shaqeyntii wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya waryaayga cabdinaasir alcadaal ayaa faafahinaya wasiirada wasaaradaha maaliyadda ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen inay gebi ahaanba joojiyeen xiriirkii wada shaqeyneed ay la lahaayeen dowladda dhexe waa wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya kulan ay maantay oo taariikhdu ay ku beegan tahay soddonka agoosto sanadda laba kun labayo labaatan ay ku yeesheen aaladda fogaan aragga ah ayaa waxa ay kaga arrinsadeen arrimaha la xiriira hanaanka maaliyadda iyo sidoo kale xiriirka kala dhexeeya wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka soomaaliya kulanka oo saacado badan qaatay kadib ayay wasiiradu waxa ay go-aamiyeen inay gebi ahaanba joojiyaan wada shaqeynta kala dhexeysa wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee soomaaliya wasiirada oo soo saaray qoraal ay ku mideysan yihiin ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ay joojiyeen wada shaqeyntii ay la lahaayeen gebi ahaanba wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk soomaaliya iyagoo ku eedeeyey inay ka baxday heshiisyo dhowr ah kuwaasi oo horey loogu wada heshiiyey heshiisyada lagu eedeeyey in ay ka baxday wasaaradda maaliyadda sidoo kalena ay soo dedejisay in xiriirka loo jaro ayaa waxa ay ku sheegeen shan heshiis waa shan heshiis oo kale ah heshiisyo horey kaga dhacay adis ababa kismaayo kambala nairobi iyo muqdisho kuwaasi oo ay ku sheegeen qoraalkooda in ay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka baxday
mahadsanid alcadaale qaar ka mid ah waardiyayaashii guddoomiyihii hore ee degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa xalay isku dilay guriga uu ka degan yahay magaalada muqdisho guddoomiyahaasi cabdiciid cabdulaahi daahir ayaa ka warmay
waardiyayaal ka tirsan ilaalada guddoomiyihii hore ee degmada wadajir axmed xasan cadow axmed daaci ayaa xalay isku dilay guri uu degan yahay guddoomiyaha ilawareedyo muhiim ah ayaa u xaqiijiyey warbaahinta dalsan mediya in xili askarta lagu wargeliyey in ay u diyaargaroobaan galbinta guddoomiyaha uu askari ka mid ah ilaalada oo ku hubaysnaa qoriga loo yaqaano beke am ama dabajeex ay ka fakatay rasaas kadib markii uu qoriga xakameyn waayey askarigaas waxaayna taasi keentay in ay geeriyoodaan laba ka mid a saaxiibadiis ay ka wada tirsanaayeen ilaalada guddoomiye axmed xasan cadow daaci dalsan mediya ayaa ogaatay in rasaasta qoriga ka fakatay ay tira ahaan gaartay laba-iyo toban baalood askariga xabadaha ka fakadeen ayaa la soo wariyey in uu baxsaday kadib dhacdada labada nin ee geeriyootay oo lagu kala magacaabi jiray cumar caalin dhegey iyo cabdi jaani ayaa maanta lagu aasay xabaalo ku yaala deegaanka jasiira sida ay xogtan dalsan u xaqiijiyeen ehelada marxuumiinta
dhinaca kalena taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa kormeeray ciidamada kumaandooska xoogga dalka ee gobolada hiiraan iyo galgaduud oo dagaalka kula jira al-shabaab maryan ladeyn xuseen ayaa ka warmaysa taliyaha ciidanka xoogga dalka janaraal odawa yuusuf raage ayaa kormeer dhiirigelin ah ugu tegay kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee gobolada hiiraan iyo galgaduud taliyaha ciidanka xoogga dalka jalaal odowaa yuusuf raage oo toddobaadyada howlo shaqo ku mariyey gobolada hiiraan iyo galgaduud ayaa kormeer iyo indhaindhayn iyo ukuurgelid ugu tegay ururka lixaad ee guutada lixiyo tobanaad ee kumaandooska xoogga dalka ujeedka kormeerkan ayaa ahaa xogwaraysi uu la yeeshay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ka howlgala gobolka hiiraan iyo sidii loo dardargari lahaa howlaha lagula jiro xarakada al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odowaa yuusuf raage ayaa ciidamada xoogga ku booriyey howlgalladii ugu dambeeyey ay ka fuliyeen qeybo kamida gobolka hiiraan waxuuna kula dardaarmay inay laba jibaaraan howlgallada ka dhanka al-shabaab waa sida hadalka u yidhi maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxa uu dagaal ku dhex maray al-shabaab iyo ciidamada dowladda waxaana sidoo kale qeyb ka ahaa dagaalkaasi xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo qeyb ka ah howlgallada ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya kuwa macawisleydo ay ka wadaan gobolka hiiraan iyo gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan marya ladana xuseen tv-ga iyo raadiyaha dalsan
nabadoon maxamed xasan xaad ayaa waxa uu sheegay inuu dhuumasho ku jiray muddo afar bilood ah kadib markii lagu xukumay dil toogasho mar kale cabdiwaxiid cabdulaahi daahir nabadoon maxamed xasan xaad oo ka mid ah dhaqanka soomaaliyeed oo toddobaadkan marti ku ahaa barnaamijka awoodda shanaad ee ka baxa telefishinka dalsan ee xaruntiisa muqdisho ayaa ka sheekeeyey qiso ku dhacday labada kun iyo toddobadii shan iyo toban sano ka hor isagoo hormuud u ahaa golaha dhaqanka beesha hawiye nabadoon xaad ayaa sheegay in uu dhuumasho ku jiray muddo afar bilooda kadib markii uu u baqay nafsadiisa xaad ayaa sheegay in golaha ammaanka dowladdii madaxweyne marxuum cabdulaahi yuusuf axmed ay ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay ka horyimaadeen nidaamkii markaas jiray dowladduna ay u aqoonsatay dembiilayaal odayaasha hawiye waa siduu hadalka u yidhi wuxuuna magac dhabay nabadoon xaad rag hadda nool iyo kuwa geeriyooday oo xukunka maalintaas riday
qoraalkan b b c ayaa lagu daabacay waa labadii kun iyo toddobadii soddonkii novembar koob iyo toban saac afartan iyo sagaal daqiiqo soo galay internetka
waxau sheegaasna nabadoon maxamed xasan xaad oo dhuumasho ku jira axmed deeriye maalmihii allah u naxariistee waxaa ciwaan looga dhigay xaad oo dhuumasho ku jira gudoomiyaha golaha dhaqanka beelaha hawiye maxamed xasan xaad ayaa sheegay inuu dhuumasho ku jiro kadib markii uu nafsadiisa u baqay atartaa wajahda maxay ahayd
waa la xukumay waa la xukumay waxaa fadhiistay golahaldhija golaha ammaanka oo madaxweynaha cabdulaahi ugu horreeyey oo hataa gabrar ou ka ahay muxuu ahay hormuudka maxamed dheera ku jiray allahu naxariiste cabdiqaybgeed ku jiray darwiish ku jiray raggaasaa fadhiistay wayna xukumeen waxaa la yidhi odayaasha hawiye isku sheegaaho waa kriminaal dembiilayaal waay gudoomiyahan ha la dilo inta kalena la soo xirayno ani waa cararay marka waan dhuumanayey afar bilood waxaan ku dhex dhuumanayey magaaladan muqdisho meelna ogama bixino warkaygani shaqadayna waa watay saasaan ku seefta goroma ku badbaaday laakiin ammaanteeda iyo waxaa iska lahaay nurcaddi allah u naxariista markaas ayaa hawiyey isagaa golaha haguye badbaadiyey markii dambe intuu axmed diir isagaa soo daayey isagoo baydhabo ku xiran aniga isagaa iga soo saaray muxuu ahay dhuumashadan ku jiray odayaasha intooda kalena asaa xafiis ka sameeyey weliba wakti dhib badan inay ku qaadataan aan la socda haddii alle saas inuu arrintaas sameeyo waa ku mahadsanaya waan ugu ducayn insha allah cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
boqolaal qoys ayaa markaas ama kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay gobolka shabeellaha dhexe ayaa gaaray degmada mahadaay ee gobolkaas waxaa kasoo diray magaalada jowhar waryahayga mahad kuwaara saanaw mahan u joognaa ilmahayni unuku waxaan cungno ma haysano gaajaana dishi ma iska warahayno ilmahayni waa dhammaadeen baahiyay u dhammaadeen in ka badan kun iyo shan boqol oo qoys oo kasoo barakacay abaarta ka jirta deegaana hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa gaaray degmadaasi waxaana ay xoryo barakac ah ka samaysteen xaafadaha kala duwan ee degmada mahadaay qoysaskan ayaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay helin wax soo saarkoodii beeraha maadaama noloshoodu ay ku tiirsanayd tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha oo iyagu ay abaartu saamaysay barakacayaashan oo isugu jira caruur haween iyo dadda ah ayaa xilligan wajahaya xaalad nolol oo aada u liidata waxaana ay ku baaqeen in gurmad deg deg ah lasoo gaarsiiyo walaal unuga beer nooma bixin lacag la'aan waana haysaa beer waxaan ku falana male khaaja waana haysaa shaqa male meelan ka shaqaysana male beeri waxaan ku falana male roob nooma diigo hubi ma haysano beer ma tacbane khaajan akhalahan u dhisane oo u fadhane hunguri ma haysani waa qadooynaay akhalaan meeshaan ku dhisanay wax ma haysano roob ma noo do'in hubi ma haysano saanaan mehaan u joognaa ilmahayni unuka waxaan cugno ma haysano gaajaana dishi ma iska warahayno ilmahayni waa dhammaadeen baahiyay u dhammaadeen unuku waa baahannahay waa baahannahay ayo hubi ma haysano hubi ma haysano ihi afar sano wax ma tacbanin beesa la'aan beesa la'aan wax ma haysano ihi magaciisigii biila'aan biila'aan roob la'aan beerahaana wax maku falana ma haysano beesa la'aanaan hayso bees la'aanaan hayso ani jiisa ahay ma shaqaysan kari aragti een waxaa ka jirto baahi aad u fara badan oo maxaan kuu sheegaa ceel ma hayno oo ma hayno een daawo ma hayno waxaan kuu sheegaya waxaan kaamkan iyo waxaan la qoraayo fara kuma hayno alxamdulilaahi waxaan u baahannahay in maaragta hay-adaha maaragta gargaar deg deg leh ay noo fidiyaan waa naga codfi intaas baahidaas oo intaas u ballaaran sidaas u ballaaran ayaan haynaa oo tuulada shaan ka jirta oo baahi maxaan kuu sheegaya ceel la'aan maxaan kuu sheegaya webiga oo nagu soo fastahayo oo maaragta buur inanaalaga dhigaba xataa aan u baahannahay maxaan kuu sheegaya daawo la'aan intaba waa na haysaay wabilaahi tawfiiq beeraha iyo xoolihii waa marna inta badan biyaa naga gooyo xoolaha maxaan kuu sheegay hadda sida fasalkan hadda aan ku jirno roob ma awsan noo do-in abaar badanaa ka jirta ayaga naftarkooda xoolaha waa la rorjinaayo maaragta qaaja darteeda oo roob naguma do-in webigana waaba sitimaa xataa nooma jooginbo marna waana gooynay iyo maaragtay dalagii aan dhignay waa naga gooynay marna maaragtay abaartaasaaba jirto cirka iyo webigaba aan isla waaynayn
xogayaha dowladda hoose ee degmada mahadaay cabdulaahi cali furuqla ayaa sheegay inay sii kordhayaan qoysaska ku soo barakacaya degmada mahadaay waxaana uu hay-adaha samafalka dowladda dhexe iyo maamulka hirshabeelle ugu baaqay inay gurmad deg deg ah la soo gaaraan dadka ku barakacay abaarta marka koowaad mahad iska leh maanta degmada mahaday waxaan booqannay kaamka dadka barakacayaasha degmada mahaday oo xaaladoora caafimaad xaaladoora nololood u kuurgelaynay maadaama abaaro fara badan ay dhaceen dadkii xoolihii ay ka baaba'een beera aysa jirin dad barakacayaala oo degmada mahaday duleedka degmada mahaday iyo gudaheeraba gudihii magaalada markay buuxsantay haddana duleedkii aan ku soo dhoweynay dibudejin u baahan roob oo ku da'ayo aan hoy ugagambadaan aan haysan quudin kale aan haysan beer aysa u bixin xoola aan qabin soo barakacay degmada mahaday soo buuxiyey ugu yaraan oo qoys ayaan ku soo booqannay kaam barwaaqo kaamka la yidhaah oo la magac baxay oo ku yaallo duleedka magaalada degmada mahaday waaxda kacaanka lagadah furay dadka lagu soo dhoweeyo dibudeji halkaas looga suubiyey waxaan rabaa meeshaan inaan baaq uga diro hay-adaha caalamigaah iyo kuwa samafalayaashaah iyo wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka maaraynta iyo masiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya inay gurmad bini'aadanimo dadkan la soo gaaraan midda dowlad goboleedka guddiga masiibooyinka iyo maaraynta dowlad goboleedka hirshabeelle hay-adaha samafallada qaybahora kala duwan mahad axmed calasow raadiyaha ee telefishinka dalsan magaalada jowhar
guud ahaana warkii habeennimo aad kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho akhyaartan dhegeystaha waa naga inta ah ciduu seego waxay dib u heli kartaa bog internetka ku leenahay radio dalson dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka habeennimo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel